wadankan amni la heli maayo ilaa doorasho toosaa ka dhacda waad dareemi kartaan hadda wakhtiga ugu dambeeyey kii odayaashii ergada iyo xildhibaanada kala shaqaynaya gudyada doorashooyinka inta la wacay ayaa waxaa layidhi dembi baad gasheen waana laydinka cafiyey doorasho dadban haddaan aadno waxaa la filan kara dhammaantiin waa dareemi kartaan qodobka kaleo ugu muhiimsan waxaasi oo dhan ka muhiimsan xilliga doorashada dadban la aadaya wadankan doorasho wadankan sharci doorasho ma lahayn wadanka hadda wuxuu leeyahay sharci doorasho oo baarlamaanka ansixiyey madaxweynaha uu saxiixay meel ay ku qoran tahay doorasho dadban in la aadayo ma jirto qodobka kaleoo aan rabno in aan isxasuusinno haykal dowladeeda dhisan baarlamanka waa golahii sharcidejinta ama baarlamanka waa sharcidejin qodobka afartan iyo toddobaad ayaa xaq u siinaya marxaladda hadda la maraayo inaan annaga dhammaystirno wixii shuruuc ah oo doorashada lagu aadi lahaa ee isteedya iskama laha shaqo badan aan soo qabannay shaqada hadda noo harsan waa tan hadda gacantaanu ku hayno oo ah wax ka bedelidda ee sharciga axsaabta siyaasadeed hal qodobaan rabaa inaan ku daro waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay leeyihiin degmooyinkii iyo gobollada soomaaliya codayn karo runaan idiin sheegaa maanta waxaan idiin sheegayaa magaalada muqdisho haddii la yidhahdo doorashaad dhacaysa xiise weynay u qabaan doorashaad dhacaysa in la yidhaahdo tirada meel yacni dadka codaynaya waa lala yaabi doonaa waxaan rabnaa marka maskaxda aan gelino dastuurkaas iyo sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka uu ansixiyey kan inaan ku soconno aadan umahadsan taytalka dowladda waa la yaqaanaa kala sarraynta kala sarraynta hay-adaha dowladda waa la yaqaanaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa ku xiga waa golaha shacabka guddoomiyaha golaha shacabkaa ku xiga marka saaxiibka annaga danihiisu u aaday waxaan kaloo weliba aan ka digaynaa oo xildhibaanada aan uga digaynaa dowladnimadu waxay ku dhisan tahay brotocool mar walba brotocoolkiina inaa ilaalisaan kuma qasbanid meel walba inaa fadhiisatid kuma qasbanid diyaarad walba inaa raacdid because waxaad xambaarasan tahay karaamadii iyo sharafkii aqalkan ayaa dhabarkaaga saaran marka xubin ka mid ah golaha shacabka baarlamanka meel munaasab aan ahayn brotocool aan lahayn markay ka soo muuqato ihaanay nugu tahay waxaan leenahay waa ku celinaynaa annaga nama matala waa mahadsantiin